bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen sabti axad ayaa soo gelayso labayo labaatanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadaada caawa ku dhegeysan doontaan wareegii wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono ardayda fasalka afaraad ee dugsiga sarow maanta u fariisay imtixaanka shahaadiga ah iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo daafuray imtixaanka shahaadiga ee fasalka afaraad ee dugsiga sare hadallo oo ay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya halkaasi ka jeediyeen ayaanu caawa ku soo qaadi doonaa wareegga wararka dalsan qodobada kale barnaamijkeena aad ku soo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono haddii rabi laga helo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo sheegay in al-shabaab aysan u baxbaxdhigi karin awoodda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xilli maanta dagaal faraha looga gubta al-shabaab iyo ciidamada dowladda uu ku dhex maray duleedka magaalada galcad ee gobolka galgaduud ee soomaaliya warar eelaada ayaan idinkaga heenaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa wasiirka wasaaradda difaaca ee soomaaliya oo weerar afka ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda xilli uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin ku xanuunsanayo markaay maqlaan in sannado kadib imtixaanka shahaadiga maanta looga fariistay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee soomaaliya oo ay muddo ay gacanta ku hayeen al-shabaab khudba dhinacyo badan taabanayso oo uu jeediyey wasiirka ayaanu sidoo kale caawa ah idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo korray ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii jaaja marka lagu soo dhawaado wareega wararka mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan mujada hirka dhiilkeedu yahay kuwiyo sagaashan dhibic shan megaartis f m kaasoo naga maqli karaan dhegeystayaashayna ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale fm ku gaaro qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaynu ku bilaabi doonaa wararka la xiriira imtixaanka shahaadiga ah ee maanta ardayda fasalka afraad ee dugsiga sare u fadhiisteen magaalada muqdisho iyo gobolada soomaaliya maanta waxaa looga fariisay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka afraad ee dugsiga sare oo ay qaado wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya waxaa u fariisay imtixaankan arday kor u dhaafayo soddon iyo toddoba kun oo markaasi ka mid ah ardayda soomaaliyeed islamarkaasina waxay ku galeen ardaydan magaalooyinka kala duwan ee dalka marka muddo kadib ama markii ugu horeysayba ardayda imtixaanka ee galay waxaa ka mid ah arday uga fariisay imtixaanka ee magaalooyin ay ka mid yihiin laascaanood ceeldheer iyo aadan yabaal oo ay adkeed in sannado ka hor ay imtixaan ay ka galaan gaar ahaan imtixaan ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ayaa imtixaanka muqdisho ka daafuray waxaana sidoo kale hareer taagnaa wasiirka waxbarashada soomaaliya ugu horeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa la hadlay warfideenada waxaa xigi doono ra-iisul wasaaraha oo isaguna ka hadlaya imtixaankan
waa ilaahay mahadiis inaan maanta joogno furitaankii imtixaanka dugsiga sare ee fasalka labiyo tobnaad oo maanta ka dhacayo gobollada dalka intooda badan iyadoo wax badan lagu soo kordhiyey sida uu sanadkii hore ahaa marka la eego tirada ka qaybgalayaasha oo sanadkan gaartay soddon iyo toddoba kun iyo soddon iyo siddeed arday tirada xarumaha oo boqol iyo soddon iyo lix ah tirada dugsiyada ka qayb galay oo toddoba boqol soddon iyo lix dugsi ah tirada shaqaalaha kor meerayo imtixaanka oo maamulayo oo laba kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan ah iyo tirada ciidanka booliiska ee ka howlgelaya amniga iyo ilaalinta imtixaanka oo laba kun boqol iyo toddobaatan iyo lix ah mudan ra-iisul wasaare wasaaradda waxbarashada iyo saaxiibadeed gaar ahaan ciidanka boolisku waxa ay xil badan iska saareen in imtixaanka howshiisa aad iyo aad loo horumariyo marxalado badanna uu soo maray lixdii bilood oo lasoo dhaafay aad waxaa looga shaqeeyey inuu imtixaanku ka duwanaado imtixaanadii hore dhanka tayada dhanka gaarsiinta iyo dhanka ufududaynta ardayda hawsha gaar ahaan sidii aad maanta soo aragtay ee xarunta dhexe ee imtixaanaadka ay warbixinta kugu siiyeen waxaan runtii halkan aad uga mahad celinayaa howlwadeennadii shaqadaa soo qabtay iyo kuwa u taagan maalmaha soo socda ardaydeenna iyo waxaan u rajaynaynaa inay si deggan oo wanaagsan imtixaanka ay ku galaan waxaana ballan qaadaynaa in imtixaanka markii uu dhammaado muddo usbuucyada gudahood ah lagu dhammaystira sixitaankiisa muddo yar gudahood lagu dhammaystira sixitaankiisa iyadoo runtii sanadkaana aad loo isticmaalay tiknolojiyada iyo qalabka casriga ah ee digitalizationka oo wax badan ka tari kana tari doona ugu dambayntii waalidiinta waxaan u ballan qaadnay iyo ardaydaba in cid allaal iyo ciddii cadasho qabto cadashadeeda la tixgelinaayo oo ay onlineka kusoo gudbin karaan cadashadooda ama ha noqoto imtixaanka iyo siduu u dhacay ama ha noqoto natiijada soo bixi doonta qof kastana uu cadaalad heli doono haddii ilaahay yidhaahdo
waxaan marka koowaad ilaahay baa mahad leh subxaana wa tacaala oo inoo suurtogeliyey si nabada inay saaka ay ku furmaan xarumahaas faraha badan ee boqol iyo soddon iyo lix ee xarumaha maanta ee imtixaanaadka ay ka socdaan iyada oo dugsiyo fara badan oo gaaraya ilaa toddoba boqol iyo soddon iyo lix dugsi ay ka qayb qaadanayaan imtixaankaas shaqaalo dhan laba kun siddeed boqol iyo toddobaatanna ay ka shaqaynayaan ciidan laba kun boqol toddobaatan iyo lix askarina ay ayaguna ay shaqadaas ku jiraan tirada ardaydana laydiin sheegay oo soddon iyo toddoba kun iyo soddon iyo siddeed arday ay maanta imtixaanaadka sekondariga ay u fadhiyaan waa ilaahay mahaddii waana horumar weyn oo ay wasaaraddu ku tallaabsatay waanu mahad celinayaa wasaaradda wasiirka iyo dhammaan wasiiru dowlaha wasiir ku-xigeenka iyo howlwadeennada kale ee ka shaqeeya hawshaan habeen iyo maalin aadna uga shaqeeya waa u mahad celinaynaa intaa kadib maanta waa maalin weyn waa maalin qaranka muhiim u ah oo ay xaqiiqoobayaan himilooyin waaweyn oo dalkan uu leeyahay waxbarashadu waa himilo weyn oo xukuumaddu ay maxaanku dhahay u aragto sida amniga ay muhiimaddiisa loo siiyey in ay lagama maarmaan tahay in asagana dhinacan kale waxbarashada loo siiyo marka aad iyo aad baan ugu farxsannahay shaqadaas soo qabsoontay oo weliba habka casriga ah ku soo qabsoontay oo hadda markaan soo fiirinnay runtii xarunta dhexe ee imtixaanaadka iyo sida loo maamulayo iyo habka digitalizationka ee ku socoto aad iyo aad baan ugu farxnay wax kasta oo information ah oo looga baahan yahay imtixaanaadka ayaa meeshaas diyaar ku ah waxaan rabnaa in dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaan marka inay dareemaan mas-uuliyaddaas maalmaha ay imtixaanaadku socdaan in dhammaanteen aan askar u noqonno wasaaradda waxbarashada oo aan kala shaqayno imtixaanaadka dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoy joogaan inay qayb ka noqdaan imtixaanaadkaas kala shaqeeyaanna wasaaradda loo fududeeyo ardayda iyo howlwadeennada iyo inta ka shaqaynayso oo dhan oo lagu garab istaago ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hay-adaha amniga waxaan rajaynaynaa inay oo la farayaa inay amniga sugaan oo ay suurto geliyaan eh, bii'ad iyo environment oo ardaygu si degenaansho ah oo nabada oo kalsooni ku jirto oo imtixaanka ku galo marka waa himilo weyn oo xaqiiqowday horumar ayaa la gaaray meelo badan oo aysan sanadkii hore inoo suurtoobin inaan imtixaanaadka geyna ayaa la geeyey arday badan tiro badan eh, oo eh, tii hore aad uga badan ayaa fursad u heshay inay ka qayb qaadato sanadkan meelo aan la tegi jirin oo markaas mamnuuc ay ka ahayd runtii eh, in imtixaanaad iyo waxbarashaba laga hadlo ayaa maanta imtixaanaadka looga fadhiyaa marka iyadana ciidamadii geesiyaasha ahaa ee suurto geliyey ee amnigaa sugay ee xoreeyey ee ardayda soomaaliyeed fursad u siiyey inay waxbarasho helaan oo ay guryahooda ku bartaan oo imtixaanaad ku galaan ee, waa mahadsan yihin iyagana waan u mahad celinaynaa ugu dambayntii waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ardayda iyo waalidiinta ee, iyo in alla intii macallimiintoodii ee, kala soo shaqaysay inay heerkan soo gaaraan oo ay soo maraan marxaladaas dheer soo maraan oo ay maanta ay ka qalin jebin doonaan dugsiga sare imtixaanaadkiisana ay hadda u fadhiyaan waxaan leeyahay hambalyo meel kastoo joogtaan waxaan idin rajaynayaa guul waxaana idin rajaynayaa insha allah inaad si degan oo nabada ku dhammaysataan natiijo fiicanna aad keentaan imtixaanaadkii oo dalka ee dugsiga sare ee sanadkan waxbarashada ee laba kun labaatan iyo saddex labaatan iyo afarta oo hadda aan maraynayna si officially ayuu inoogu furan yahay insha allah dhammaysantiin
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading cambery ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waan ku salaamay kaa qaaday see tahay fiicana degdegsanidaa haa dukaankanan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid ha dhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaayee islama socotid oo maxaad ku tidhi jaabkaagow darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale ay kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo kuu kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
xad miiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba laba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habee wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka wareega wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaa maanta weerar ku qaaday goob ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab weerarkaasi oo ka dhacay dhulka hoodka ah ee u dhexeeya magaalooyinka galcad iyo masagawaay ee gobolka galguduud ee soomaaliya ayaa laisoo horeynaya inay jiraan khasaaro kala duwan oo ka dhashay ciidamada ayaa waxa ay sheegeen inay markaasi cagta mariyeen goobo oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha shabaab siday hadalku dhigeen kadib markii ay heleen xogta dagaalyahano is aruursanayo oo isku aruursanaya aaggaasi waxaana ay sheegeen in halkaasi dagaal faraha looga gubto uu ka dhacay oo ay jab ay ku gaarsiiyeen sida hadalka ay u dhigeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo warbaahinta qaranka waramay waxaana arintan ay qeyb ay ka noqoneysaa howlgallada golifka militariga kalena al-shabaab ee dalka ka socanayo weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad naga dhagaysanaysaan qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaanu kusii durqeynaa markan haddii aanu fiirino qodobada kale ee caawa barnaamijkeena ku jira maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo loogu magac daray ololaha hooy u hiili qarankaaga waxaana lagu xusayey maalmaha xoriyadda iyo duurka haweenka ee amniga iyo xasiloonida dalka iyada oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta ka qaybgalay waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha aan idhaahda amniga gudaha cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda xildhibaano saraakiil ciidan oo ay ka mid ahayeen taliyaha ciidanka booliiska taliyaha ciidanka asluubta iyo marti sharaf kale munaasabadan ujeedkoodu waxa uu ahaa taageerida howlgalka iyo golufka militariga ka dhan al-shabaab ee dalka ka soconayo waxaa hadallo ka jeediyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo xubno kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo hadlay waxa uu si gaara u dul istaagay arrimo ay ka mid yihiin shakhsiyaad uu sheegay inay dhibayaan guulaha dowladda soomaaliya ee gaarayso wasiirku waxa uu sheegay inay jiraan dad xanuunsanayo markay arkaan guulaha ay gaarayso dowladda soomaaliya waxa uu hoose ka xariiqay sida wasiirku uu sheegay inay jiraan cadow dalka ku nool oo ay ku jiraan ama ay u badan yihiin kuwo ajaanib ah kuwaasi oo uu tilmaamay in dowladda soomaaliya ay ka guuleysanayso wasiirka iyo markaasi mas-uuliyiintii kale ee ka qayb galay ayaa munaasabadaasi hadallo ka jeediyay
ka qalin jabisay inay ka badan tahay ardada ee ka qalin jabisay ama jalalkan qaarkood in iska qalin jabin baa dhici karta macnaheedu marka ma aha in tan kale ka xaquuq badan tahay innagu haddaba marka tafaraaruq iyo jaamacadihii annagoo
lalaaskana ka daba taag la daba taagnaataan waxaan ku wada haminayno waa guul qaran nabad waarta iyo dalkeenna oo ka xoroobo argagixisada iyo nabaddiidka nooc walba oo uu yahay waxaan rabaa halkan inaan uga diro laba koox inaan uga diro fariin muhiima koox waa kuwa shabaabka jecel niyadda ka jecel horumarka qaranka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ku tallaabsanaysana necab la jiifa guryaha xanuun aan rajaynayo inaysan ka bogsoon doonin noloshooda sababtoo ah waxaa diiday ummadda soomaaliyeed inuu shabaab iyo wax la mida ay ku hoos noolaadaan waxaa qoryaha qaatay qof walba oo maaragta dareen iyo damiir ku jiro ayaa qoryaha qaatay kaan tegi karinna ducada iyo wax allaal wuxuu hantihaayey ayuu ku bixiyey dagaalkii laba sano ka hor teedaan iyo yosooman laga bilaabay maanta wuxuu marayaa aada la socotaan ceeldheer ka shishe gaarigii muqdisho ka baxo maanta wuxuu tis toosa u tegi karaa jabuuti isagoo dhul xura maraayo dad ayaa dhibsanaayo oo xorriyadda heerkaas la eg shacabka soomaaliyeed ay ku nool yihiin ka xanuunsan waxaan aragnaa oo baraha bulshada iyo meelaha maaragta looga hadlo doodaha ka furan yihiin ka aragnaa dad dhahaayo deegaanadii shabaab ayaa dib u wada qabsaday saacaddan aan taagannahay ceeldheer imtixaan gabdho iyo wiilal soomaaliyeed oo tobannaan sano ka hor ugu dambaysay inay wax bartaan ayaa ka socda aadan yabaal toddoba boqol oo arday ayaa imtixaan ku jirto lix iyo toban sano aanan iskuulna arag mid qur-aanna arag mid baadina arag markay muuqaaladaas ay arkaan way xanuunsanayaan waxay isku dayaayaan inay shacabka soomaaliyeed misliid gareeyaan waxay sheeganayaan qaarkood inay u danaynayaan shacabka soomaaliyeed ayna ka rajaynayaan inay mas-uuliyad ay u dhiibtaan mustaqbalka dhow waxay dhibsanayaan soomaaliya markay ku dhex arkaan qaramada madoobey inay fadhiisatay kursigii soo maaragta toddobaatankii noogu dambeysay inay dib u fadhiisatay markay arkaan way xanuunsanayaan waxay xanuunsanayaan markay arkaan in soomaaliya deentii laga cafiyey waxay xanuunsanayaan magaalada muqdisho oo aan lix bilood qarax ka dhacaynin markay arkaan way xanuunsanayaan markay arkaan dad soomaaliyeed oo dabaqyo iyo daaro dhaadheer ka taaganaya laamiyaashii oo magaalada muqdisho la dhisaaya markay arkaan way xanuunsanayaan horumarka shacabka soomaaliyeed uu gaaraayo maxaa looga xanuunsanaa maxaa loo jecel yahay in cadowguna qabsado maxaa shabaab loo jecel yahay inuu dib noo qabsado dadkaasi soomaali way taqaanaa meelay joogaanba wayna ka dheragsan tahay maanta furimaha dagaalka ah wiilal iyo gabdhaha ku ciiday oo hooyooyinkooda iyo aabbayaashooda ilmahooda ka fogaaday markay maqlaan goobtii ay difaac uga jireen in nin soomaaliyeed uu leeyahay dhulkii shabaabaa qabsaday maxay dareemayaan wiilashaasi miyaynan wiilal soomaaliyeed ahayn wiilashaasi miyaynan dalkooda iyo dadkooda ku difaacaya ahayn nimanka marka isku dayaaya inay cadowga mikrofoon u noqdaan oo isku dayaaya horumarka waaweyn ee dalkan uu gaarayo transformationka ku socda dalkan dhibsanaya oo dhibsanaya in baarlamaankii soomaaliyeed uu ansixinaayo maaragta n c c ay kulmayso madaxdii dowlada dowladaha maaragta goboleedka iyo dowladda soomaaliyeed ay ku heshiinayaan doorashada iyo noocay noqonayso oo loo laabanaayo shacabka soomaaliyeed in codkooda ay dhiibtaan maxay u dhibsanayaan waxay u dhibsanayaan inaynan shacabka soomaaliyeed wax la taaban kara aysan shalayna ku darsan berrina usoo wadin intaasay u dhibsanayaan qoladaas marka waxaan leeyahay muutuu bikaydikum shacabka soomaaliyeed wuu dhaqaaqay tareenkiisana wuu dhaqaaqay ciddii ka hartay nasiibkeed horaan u soconaynaa shabaabaan dhammaystiraynaa dalkaanaan doorasho toosa ka qabanaynaa dalkaanaan dhaqaalihiisa kobcinaynaa sharafka ummadda soomaaliye
aad iyo aad sharaf baad leedihiin baambayda bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirka wasaaradda amniga wasiiru dowlaha wasi- wasaaradda howlaha guud wasiirka wasaaradda haweenka xildhibaanada sharafta leh ee, saraakiisha dhammaan gabdhaha ama shacabka ka kala yimid dhowr iyo tobanka ee, labaatanka degmo ee xamar gobolka banaadir baanbeyda iyo saxaafadda iyo gab- hogallada asalaamu calaykum raxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib een, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka koowaad gabdhaha ee, hormuudka u ah barnaamijkan olo-olaha hooyo u hiili qarankaaga oo guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka koowaad ay hormuudka u tahay ee xildhibaanadu ku jiraan ee, ururada kala duwan oo qaranka iyo haweenka iyo dhammaan haweenka soomaaliyeed oo wasaaradda haweenku ay hormuudka u tahay aamine kayf oo xaqiiqatan iyaduna udub dhexaad u ah hawshan ee, gabdhaha iyo abaabulkooda xafiiska ra-iisul wasaarahana ee, ka socota dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida aad ugu hiilinayseen qaranka sida aad isku xilqaanteen sida aad een, u garab taagan tihiin madaxda qaranka iyo ciidamada qaranka Ee, gobolka banaadir waa caasimaddii soomaaliyeed gabdhaha gobolka banaadir jooga ama ha noqdeen kuwa gobolka ama kuwa qaranka intaba eh ayagoo iskaashanaya waxay garab taagan yihiin mar kasto oo aan markhaati ka nahay ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira khawaarijta gobolkan banaadir muddadii dagaalladu hadda socdeen oo gobollada sida xawliga uga socdeen baabuurta laga raray waxay dhammeed ilaa konton baabuur ilaa boqol baabuur waa dhammeed markhaati ayna ka yihiin ee, wasiir jaamaca hadda halkan horteennaa fadhiye iyo taliyayaasha ciidamada xoogga sidii maamulka gobolka banaadir uu u garab istaagay iyo haweenku say u garab istaageen ciidamada qalabka sida hawshaas inay meesheedii ka sii socoto oo ciidamadii hadda weli dagaalkii ay ku jiraan dagaalkii ma dhammaane kuwa magaalada jooga iyo kuwa magaalada ka baxsan intaba in la garab istaago oo ciidamadu ay garab istaagaan ee, ga- ee, la garab istaago oo gabdhuhu ay garab istaagaan aad iyo aad ay muhiim u tahay gabdhuhu xaqiiqatan inta ay dhaqaaji karaan iyo inta ay howl qaban karaan raggu ma qaban karaan gabdhuhu dareenka shacabka iyo dareenka madaxda iyo dareenka ciidamada intaba wax badanay ka bedeli karaan marka annaga inaadna hoggaamidiin hormuud noo noqotiin shaqooyinka maaragtay aad abaabushiin ciidamada lagu garab istaagaayo diyaar baa diyaar baan u nahay annaguna garabkiinnaan taaganna waxaan leeyahay maanta halkan een, madaxda fadhida iyo haweenka intaba aan garab istaagno gabdhaha hawshan olo-olaha hooya u hiili qarankaaga wada garab fiican ha la siiyo ha la garab istaago ee, hawsha ay wadaanna aan ugu kaalmayno hadduu ilaahay yidhaahdo kolley haddaan annagu naha maamulka gobolka banaadir diyaaraan nahay waayna garab taagannahay si fiicana idinla shaqay doonnaa adinka ayaa laynka rabaa hadduu ilaahay yidhaahdo hawshaas inaad hormuud u noqotiin waxaan rabaa inaan ma raba hadalkayga sii dheereeyo mar kale ayaan rabaa inaan u mahad celiyo ee, xildhibaanada meeshaan fadhiya iyo wasiirka iyo dhammaan gabdhaha hawshan abaabulkeeda udubdhexaadka u ahaa xildhibaanadeenna sharafta leh xildhibaan caashikoos een, ay ugu horraydo iyo maaragtay gabdhaha kale oo qaarna naga maqan yihiin qaarna joogaan waxaan hilmaamay oo aan maaragtay hilmaan hadal kuma jiro ee, guddoomiyaha ururka qaranka ee, maama batuula oo ah haliyaa xaqiiqatan qarankan muddo dheer u soo shaqaynaya haweenkana udubdhexaad u aheed ho- una aheed horjooge abaabule aad iyo aadna macno uga dhex leh ee, haweenka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan Een, waxaan rabaa haweenku inuu mido- midoobaan howlaha ololaha qaranka lagu garab istaagayo ciidamada u midoobaan hadday yihiin qaran iyo hadday yihiin gobol intaba in loo midoobo midnimaa sideeda wax tarta haddaaye waxaan noo sheegay ee, guddoomiyaha degmada cabdicasiis markay halkan ka hadlayda si fiicanay uga hadasha wixii ay ruwaanda ku soo aragtay iyo waxa loo baahan yahay marka annagana haween midaysanaa na anfacaya sababtay tahay jihadaan ula shaqaynayna iyo sida sidaan ula shaqaynayna aad iyo aad noogu fududaanayda marka haween midahaan rabnaa hadduu gobol yahay iyo hadday qaran yihiin iyo xildhibaanada intaba waxaan rabnaa annaga inaad wada shaqaydiin hal dhinaca aad u jeediin markaas ayaan maaragtay annaguna naqaanaa sidaan u garab istaagayno iyo waxaan siinayno iyo waxaan ku garab istaagayno ayaguna markaasaa cududdooda iyo qiimahooda wax tarayaan hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin mar kasta mar kale waxaan u mahad celinayaa ee, haweenkii oo guddoomiyaha baarlamaanka koowaad ugu horraydo xildhibaanada sharafta loo halkan fadhiyaa ku xigaan aamine kayf iyo maaragtay haweenkeenna gobolka banaadir oo ayagana maaragtay canab iyo ee, guddoomiye ku-xigeenkii haweenka iyo kulle ay fadhiyaan haweenku sideedaba waa lafdhabar waa hoggaan waa maaragtay dareenka bulshada iyo midda madaxda dadka soo jeedi kara waxaan ka rabnaa inaad na hoggaamidiin qarankana aad garab istaagteen annaguna garabkeennaana hadduu ilaah yidhi aad iyo aada u mahadsantihiin
wasiirka wasaaradda amniga qaranka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiiru dowlaha howlaha guud guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ahna kusimaha guddoomiyaha taliye ku-xigeenka booliiska soomaaliyeed iyo taliyayaasha ciidanka qaranka ee naga tegey wasiirka wasaaradda wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka ahna kusimaha wasiirka oo annagoo dhan nagu matalaysa maanta meesha xildhibaanada qaranka guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed guddoomiyaha awlalka ee soomaaliya ee ka mida afrika marwo sahra maxamed axmed gabdhaha sharafta leh qurbo joogta ah wasiirada hirshabeelle iyo galmudug marti sharafta qiimaha badan ciidanka qaranka iyo bahda ku bahowday hooyo u xiili qaranka oo ka kooban xildhibaanada ciidanka afartiisa qaybood ururada bulshada soomaaliyeed maamulka gobolka banaadir haweenka qurbo joogta ah iyo hogaamiyaha gabadha noogu jirta keliyahata guddiga dastuurka oo ah hooyooyinkii saldhigga u ahaa halkan iyo dhallinta shaqaysa oo ay guddoomiye u tahay aamine keef oo ah lafdhabarta haweenka hooyo u hili dhammaantiin assalaamu calaykum iyo miidyaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal maanta halkaa waxaa ku qoran ololaha hooyo u hiili qaranka iyo maamuuska ay ku leeyihiin guddigii xorriyadda oo naga siiyey maanta halkan maxay amniga iyo xasiloonnida ka geli karaan haweenka soomaaliyeed wallaahi inta badan gabdhihii soomaaliyeed baa sheegay horta waxaanu nahay kuwii dhaliyey xorriyaddan maanta loo lagu laga shaqaynayo oo ay u soo horrayso lix iyo labaatanka juun waxaan nahay hooyooyinkii fallaadha lagaga dhuftay wadnaha ay xaawataa ka taalladeedu meeshaas ku taallo haweenku wuxuu yahay cidna loo sheegi maayo haddii aan ka hadlo arrimaha maanta aan ka hadlayno oo uu aasaasmay hooyo u hiili qarankaaga kumay imanin inaan ka dhiganno injio uma imanin inaan dana kale ku fushanno waxay ku timiday hadalkii madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud uu kaga dhawaaqay dalka in ay haweenku yihiin garab garab istaagi kara waxna qaban kara waxna fulin kara inay yihiin haweenka soomaaliyeed taasaa isu kaya keentay annagoo haween soomaaliyeeda walaalahayay kalean u gudbinnay maantana waxaan nahay hal keliyaad annagu waxaan tegnay magaaladii ka sheekaynaysay guddoomiyaha degmada cabdicasiis ilaahay khayra siiyo annagaa uga horraynay oo gabdhaha kokiska baarlamaanka ku tegnay walaalayaal qabiil way baabiyeenoo waa hal hal waxaa la yidhaahdaa ruwanda waana hal dowladoo qarankay ku shaqeeyaan inteennaa maanta halkaa fadhida rag iyo dumar ma ka bilaabaynaa inaan nahay hal qoys ha la hadlo ka jawaaba hal qoys inaan nahay ma ka bilaabaynaa hal qaran inaan hanu shaqayna ma ka bilaabaynaa wabilaahi towfiiq waxaa la rabaa haweenka soomaaliyeed iyo xukuumaddu iyo baarlamaanka iyo gobolka banaadir ow inaan dadkeenna ku wacyigelinno qabiil halkuu indha dhigay waan ognahay qabiil waa qudhun qaran baa qiimo leh qaran baa quwad leh qaran baa la hoos joogaa qaran baa la isugu yimaadaa aan dalkaanaan leenahay innagu dal kale ma lihin kanan difaacanno dalkeennu waa kan dadkiisuna waa innaga dalkaanaan difaacno ciidamada inaan garab galayno haweenka soomaaliyadow may naga go'an tahay ilaahay ow waadna arkaysaa inay naga go'an tahay dowladdaiyadaynana arag wasiirrada iyadowna markhaati ka ahaada baarlamaankana annagaa geynayna gabdhaha iyaga qurbo joogta ah ee sharafta leh ee na daba socday halkaa fadhiyo hortiinna fadhiya ee jooga waxaan leenahay walaalayaal kaad ku soo noqonaysiini waa kan ilmaha kaad keenaysiini waa kan dalanad lahaynin dareenku joog waaye walaalahayow ciidankeenna garab jooga dowladdeenna garab jooga soo hiiliya magacaan la baxnay ee hooya u hiili qaranka magacaas ayaan ku midaysannahay dhammaanteen kaasaan isugu imanaynaa waxaa abaabulkan iyo quruxdan iyo sharaftan iyo isku keenka yaga leh guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwo xildhibaan sacdiya yaasiin xaaji samatar oo ku maqan dalka dibaddiisa waa furaha yaga kiiga laakiin shaqada waxaa wada intaa hortiinna fadhida ee aad arkaysaan oo ay ka mid tahay la taliyaha madax guddoomiyaha gobolka banaadir wasiiraddeenna haweenka guddoomiyaha degmada xildhibaanadda guddoomiyihii qaranka guddoomiya wasiiradii maamul goboleedada gobolkii banaadir gabdhihii dastuurka noogu jiray kuwii ciidanka qalabka ku jiray gabdhihii shaqaalaha dowladda ahaa looma kala hadhin hooyo u hiili qaranka ha guulaysato horey u socotaayo horaa u socoto ciidamadeennu ha guulaystaan cadowgeenna allaha jabiyo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ha noolaado wuu nool yahaye ha guulaysto ha ku guulaysto dal xoreeya inuu dalkao dhani xoroobaan oy gacanteenna soo wada galaan brahim ministerkana waxaan uga hambalyaynaynaa qiimaha iyo sharafta uuna huwiyey isagiiyo xukuumaddiisa allaha huwiyo kor allaha ka yeelo xukuumadda dan qaran ha guulaysato wabilaahi towfiiq
aad iyo aad bay u mahadsan tahay xildhibaan caasha koos oo
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar ribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo labo konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smarta ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier بريمير بانك ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waan ku salaamay kaa qaaday see tahay fiicana degdegsanidaa haa dukaankanan u dooranayaa saabuun qubays madaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid hadhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaaya islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagow darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber lix hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
yaa ama tagan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambo nabadgelyo